Maalinta caalamiga ah ee samafalka adduunka waa maalin caalami ah oo sanad walba la xuso shanta bisha Sebteembar waxaana ku dhawaaqday Golaha Guud ee Qaramada Midoobay sanadkii labada kun iyo laba iyo tobankii. Ujeedada ugu weyn ee maalintani caalamiga ah ee samafalka waa in kor loo qaado wacyiga bulshada iyo in la siiyo madal guud oo loogu talagalay howlaha samafalka ee caalamka oo dhan, ha ahaadaan kuwa ay fulinayaan shaqsiyaad ama ururo samafal. Dadaallada samafalka ayaa hadda sameynaya siyaasad guud oo maalgelinaya hal-abuurnimada, waxayna taageerayaan bulshooyinka halka ay adeegyada dadweynuhu ka gaabaan. Ajandaha horumarka waara ee Qaramada Midoobay ee sanadka labada kun iyo soddonku wuxuu dhigayaa in ciribtirka saboolnimadu uu yahay dub-dhexaadka hawshan caalamiga ah. Saboolnimadu ma aha keliya dhaqaale la'aan, waxa kale oo ay ka dhigan tahay gaajo, takoor, xaalado nololeed oo aan ammaan ahayn, iyo helitaan la'aanta waxbarasho ama caafimaad. Muhiimadda maalinta samafalka adduunku ay u leedahay Soomaaliya Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka uu samafalku muhiimad weyn u leeyahay nolol maalmeedka bulshada, waxaana jira dhowr sababood oo taasi muujinaya. Haddaynu ka hormarno dhibaatooyinka bini'aadantinimo, Soomaaliya waxaa ka jira xaalado adag oo ay sababaan colaado, abaaro soo noqnoqda, fatahaada iyo barakaca. Malaayiin qof ayaa wajahaya cunto yari, hoy la'aan iyo adeegyada caafimaadka oo xadidan. Samafalku wuxuu noqday gargaar degdeg ah oo lagu badbaadiyo nolosha dadkaasi. Doorka dhaqanka iyo diinta bulshada Soomaaliyeed waxay dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ku wanaagsan yihiin is-caawinta, qaraanka, sekada, sadaqada iyo gargaarka bulshada ayaa ah hab samafal oo si qoto dheer ugu xidhan dhaqanka iyo caqiidada Islaamka. Kaabista adeegyada dowliga ah maadaama dowladdu aysan awoodin inay si buuxda u gaarsiiso adeegyada aasaasiga ah dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Ururada samafalka iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa buuxiya farqigaas iyaga oo bulshada u keena cunno, biyo nadiif ah, caafimaad iyo adeegyo waxbarasho.
Ugu horeyn, Idle Aadan Maxamed waa mid ka mid ah dhalinyarada samafalayaasha ah ee ugu saameynta badan geyiga Soomaalida, gaar ahaan deegaanada Jubbaland. Sidoo kaleeto waa guddoomiyaha hay'adda Kaalmo Community oo ah hay-ad u samafasha dadka danyarta ah. Waxaa waraysi la yeeshay waryaheena Cawka Calcawil.
idle oo kusoo dhaweynaya waa mareedi aan kugu soo dhaweynaya
cuuku waa mahadsan tahay adiga iyo ridi waamo waa ku dhowahay idaacadda maanta dunida waxaa laga xuseeyaa maalinta caalamiga ee samafalka bal ka hayd kaalmo ahaan maxay idinkaga dhigan tahay maalinkaas cuuku iyo bahda waa mar kale aada umahadsantihin waa ku dhowahay sanad kasta shanta sebtembar waxaa loo dabaaldegaa maalinka samafalka adduunka ee u gargaarista bulshada danta yar anaga hay-adda kaalmo ahaan waxay maalinkan nooga dhigan tahay maalin ahmiyad gaar ah inoo ah waa maalin inooga duwan maalmaha kale oo aan la qaybsanayno bulshooyinka iyo ururada samafalka ee caalamka maxaa yeele markasta waxaan u dabaaldegnaa sanad kasta maanta oo kale shanta sebtembar in maalinkan la weyneeyo fantasiyo la sameeyo isku imaatin iyo wacyigelin iyo waxqabad bulshaba la sameeyo xaqiiqatan maanta oo kalena ma ahan maalin aan ilaawi karno dadkuna waxaa leeyahay isgarabsiiya maanta oo kale waa maalin sare loo qaado kaalinta samfalka maadaama bulshada uu muhiim u yahay samfalka marka la yidhaahdana wuu noocyo badan yahay ka kaalmo ahaan waxaan leeyahay aad baa ugu faraxsana maalinkan ahmiyaddu weyn bay noo leedahay innaga iyo caalamkaba bal marka horeeto waxaad si guud faahfaahinaaga siisaa hay-adda kaalmo community welfare waxqabadkeeda iyo si guud howlaha shaqa ee bulshada u qabato ka hayda kaalmo ahaan muddo sanada ah ayaan ka shaqeynaynaa guud ahaan waddanka gaar ahaan statekan jubbaland cukow waxaan diiradda saarnaa arrimaha si guud horumarinta nolosha aadamaha iyo midda environmentiga horumarinta deegaanka samafalka marka la yiraahdana ka kaalmo ahaan waxaana hay-ad soomaaliyeed oo u gargaarto dadkaasi danta yar ee guud ahaan waddanka ku sugan waxyaabo badan ayaana qabanay shaqooyinkaa qaban waxaa ka mid ah u gargaarista bulshada haddii ay tahay nolol dhiskooda haddii ay tahay gargaarka degdega xilliga ay dhacaan colaadaha fatahaadaha iyo abaaraha oo aan dadka gaarsiino hadba gurmadka loo baahan yahay waxaan diiradda saarnaa dadka nugul una baahan garab istaag sidoo kale waxaan ka shaqeynaa horumarinta dhinaca waxbarashada caruurta danta yar agoomaha sidoo kale waxaan diiradda saarnaa horumarinta kobcinta garaadkooda waxaan ka shaqeynaa dowladdhiska iyo horumarka waxyaabo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin oo ay ugu weyn yihiin samafalka bulshooyinka danta yar ayaa ka mid a shaqooyinka aan qaban dhanka kale sheekh siciid albaani waa mid ka mid ah culimada magaalada kismaayo waxaan wax ka weydiinay halka ay diinta islaamku dhigtay caawinta iyo in dadku istaakuleeyaan ugu horeyn sheekh kusoo dhawow idaacadda waamo diinta islaamku sidee bay u aragtaa samafalka iyo caawinta dadka nugul juweriyi waan ku dhawahay barnaamijkan quruxda badan qabanayso waamo haddii su-aashaadan awalan allah subxaanahu wa tacaala mahad iska leh waxaana ku salnana ilahi maxamed sal alay wasalam samafalka diinta islaamka meel weyn ayay ka istaagtay oo qare ayay u qaaday marka waxaan dhihi lahaa samafalka marka laga hadlayo aayado iyo axaadiis ayaa soo arooreen waxaa ugu filan inaan kusoo koobo aayadda ugu weyn la doonayo in muslimiintu oo idin ay noloshoodii ay ku dabaqaan oo ah marka uu ilaahay uu dhahayay watacaawun cala albiri waltaqwa marka aayaddaasa ugu weyn oo ugu muhiimsan ilahay wuxuuna amrayaa samafalka iyo sidoo kale lakacabsiga inaan iska kaashano halkaa marka waxaan ka dareemi karnaa in runtii muhiimad weyn aynoo leedahay inaan samafalka aan ku dadaalno waa amar ilaahi subxaana watacaala haddii amarka aan qaadanana waxaynu noqonaynaa kuwa runtii liibaanay oo mar walbana nolosha horumar ka sameeyey sidoo kaleeto hibe maxamed aadan waa mid ka mid ah dhallinyarada magaalada kismaayo waxay qayb ka ahayd ururo caawinayay islamarkaan u samafalayay dadkay waxyeeladu kasoo gaadhay fatahaadihii iyo dadadkii alniinada ee sanadkii labada kun iyo saddex labaatanka dhammaadkiisii ku dhuftay gobolada dalka gaar ahaan jubbooyinka waxay noo warbixinaysaa duurka firfircoon ee ay dhallinyaradu ka qaadan karto howlaha samafalka hiba kusoo dhawow idaacadda waamo ugu horeyn maxaa kugu dhiirigeliyey inaad qayb ka noqoto howlaha samafalka magacaygu waa hibi maxamed aadan juweyri oo ku dhawahay barnaamijka waxaa igu dhiirigeliyey dareenka mas-uuliyadda bulshada iga saaran iyo rabitaankayga ah inaan wax ka bedelo bulshada iyo sidoo kale dadka danyarta ah waxaan aaminsanahay in qof kasta uu leeyahay kaalmo bulsho oo uu ku anfici karo haddii uu sida ugu wanaagsan uga qayb noqdo taasna waa farxad iyo ajar labadaba inaad koobsatid inta badan waxaa dhacdaa xiliyada abaarahoo kale dhalinyarada inay is abaabulaan dadkii gurma deg dega gaarsiiyaan hadday noqoto caafimaad hadday noqoto biyo hadday noqoto hooy hadday noqoto in meelahaas abaaraha ka dhaceen oo kale kasoo raraan oo ay magaalooyinkii ama tuulooyinkii ama markaas meelaha dhowdhowe ay ka heli karaan gargaarka deg dega inay keenaan dhalinyaro gruub ahaa jirta oo inta badan xiliyada abaarahoo kale samafal u samaysa bulshada danyarta ah xilliga hadda u dambeysay roobkii badnaa da-haya in linaha ahaa waxaa jirtay dhalinyaro badan oo isxilqaantay oo ururo samafal u badnaa ayagoo dadkaas soo daadgureynahayay u samaynahayay caafimaadkoodii dawadoodii maxaaday guriyeyntii inay magaaladii ama meelihii ay ka heli kareen gargaarka deg degaa soo dejiyey markii ay dhammaadeen roobabkiina haddana dib u celiyo aanan ka harin waxaa jirta dhalinyaro noocaas oo abaabulan